walaalle waxaa ka dhacay baraka iyo xasuuq baaxsan oo loo geystay dadka shacabka ee ku dhaqan gobolka mudug gaar ahaan degmada xaradheere tuulooyinka hoostaga sida dumaaye iyo dabagalo iyo tuulo habaraawe iyo caliyaalo iyo tuulooyin kale aada u fara badan sidee marka wax u dhaceen ma dagaal baa meesha ka dhacay walaal dagaal baa ka dhacay dagaal maalmo soconayay baa ka dhacay nimanka aada dareemaysid oo waxa weye cadowga ummadda soomaaliyeed ayaa jumaadayay maalmahan oo dhan shacabkii way barakicinayeen way dilayeen way dhacayeen aqalada bay gagubayeen magaalada tuulooyin dhan bay dubeen ma garata ay dumiyeen ma garata nimanku waa kuwee nimanka la yidhaahdo ugusuweeye oo ummadda soomaaliyeed cadowgeeda ah yay la dagaalamayeen marka waxay la dagaalamayeen dad shacab ah walaale oo abaaro iyo dhibaatooyin baahsan qabay sanadkii la soo dhaafay haddana meel roob yar ka da-ay galay waxawey roob yar waxawey meel uu ka da-ay bay aadeen ay u guureen dadku ma garan dhibaatada meesha ka dhacday maxay tahay dhimasho maxaa jira dad ma dad dhintay iyo dad dhaawacay maxaad noo sheegi karaysaa walaale waa dhintay dad way dhinteen dhimashadu ayagay ku badneed oo ayaga baa ku baaba-ay xaqdarraday wada xaqii baa waxa weye ilaahay waxa weye ku qabtay dadka ay kagarayeen annaga hadda shacabka dadkeena ah laba wiil baa naga geeriyootay muddo adigu toban maalmood ku dhow dagaalku soconayaa saddex wiilna way naga dhaawacan yihiin laakiin iyaga sida ay waxa weye aan dareemayno iyo waxa aan aragnayba inta ka dhexaysa waxaa ka geeriyootay dad dhaafaya afartan ma gara ma xoola la kala qaaday baa jira xoola la kala qaatay way jiraan walaale maalmo dhaweed dad bay meel aan laga dareenayn bay ka soo galeen nimanku sideedaba ummadda soomaaliyeed waxay ku gaadaan meesha waxa weeye meesha harista markaas ay dareemayaan in aan laga jirin ayay waxaweye ummadda ka galaan ma gar ujeeddada marka loo dagaalamayo maxay tahay marka ujeedada ayagu waxay leeyihiin jannadaan kugelinaa dad gaalaada dadkaan dad muslimiin ah weeye ummadda nebi maxameda weeye ma garan waa garta idinka dhinacinu ma ciidan dagaalamaya oo maamul ka tirsan baa mise waa dad shacaba maxaa tihiin walaal maamul meeshaan kama talin mana imaan waa sheegtaan oo maamulka galmudug baa yidhaha waddanka annaga ka talina laakiin dad shacab ah oo aan maamul weligood aan u imaanin dawladdii maanta daranada dhacda kadib weeye nimankaana waxay waa yidhaahdeen oo sunnadu ka bilaabatay ay arrintan ay ku bilaabeen iko ayaan bishiisa ka anagu waa soo dhaafna xoolihina waan bixinay ilaahay nagu farab yeela ma garan hadda xaaladdu marka waa sidee hadda xaaladda aad bay ukacsan tahay aad bay ukacsan tahay adigu dadkii xoola laga rabtay way jiraan dad barakacay baa jira dad waxa wey waxaa jira xoolihii dhammaay laga gacan madoobeeyey marka warbaahinta waxa weeye waxaan u sheegayna ummadda soomaaliyeed waxaan uga digaynaa dadkaas iyaga ah khatarta ay leeyihiin aad bay u baahsan tahay inay iska ilaaliyaan inay waxa weye kasoo jignaadaan baan ugu baagaynaa ummadda soomaaliyeed intaas baan ugu baagaynaa walaal ugu dambayntii meesha hadda lagu dagaalamayo cid soo gaartay ilaa hadda maamul ha ahaato ama odayaal ha ahaatee oo wax wadahadala iyo dhexdhexaadin ka gashay ma jiraan walaalay wax wadahadala ma jiraan odayaashii hadli lahaay markii koobaad bay inta wa-aan bay yidhaahdeen hadal baan idinka leenahay noo imaada markay u yimaadeenna way afbuugteen ilaa hadda meel bay meel ay la qabteen ma garanayno walaal